ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تبارك وتعالى إخواني في الله وأخواتي في الله haddii uu rabi idmo waxaynu bilaabeynaa caawa sidii ballanteenu ahayd kitaabkii aynu maaragtay ku ballannay oo ahaa shaksiyat almar'a almuslima marka kitaabka cinwaankiisu waa shaksiyat almar'a almuslima marka sifaadkuu ka sheekeynayaa gabadha muslimada sifaadkeeda iyo wanaagga laga rabo iyo waxa loo baahan yahay inay la timaado ayuu ka sheekeynayaa waa kitaab aada iyo aada u qayima oo aada u wanaagsan waynu sheegno waxaynu niri ninka qoray mualifka waxaa la yihahdaa adoctor maxamed cali alhashimi kitaabkan xaqiiqatan waa kitaab aada u wanaagsan laba kitaab buu leeyahay ninkaas oo waxa weeye uu qoray oo macnahan ka hadlaya oo aadaabta iyo tarbiyadda islaamiga shaksiyadda ka hadlaya marka kan waxa layaha shaksiyat almar'a almuslima dabacada aynu akriyaynana waa dabacaddii saddexaad oo gebigeeda waxaa la daabacay haddeer waxa weeye kun iyo afar boqol labaatan iyo shantii hijiriyada waa laba sano laba sano u daabacan yahay waa daabacaddii saddexaad daabacaddan marka anigu aan ictimaadayo oo waxa weeye aan ka soo qaadanayo waxaa daabacday wasaaratu shu-uun alislaamiya walawqaaf waddacwa walirshaad ee wasaaradda xajka ayaa daabacday oo sacuudiga oo waxa weye weliba xajka ayay ku wazacayaan oo maaragtay ay dadka siinayeen xujaajta marka waa kitaab aada iyo aada u wanaagsan la rabana inay dadka muslimiinta ka faa'iideystaan oo waxa weye aada iyo aada qiimihiisa ay u gartaan xataa luuqado badan baa lagu turjumay oo waxa weye dad badan baa luuqado badan baa lagu turjumay maadaama uu yahay kitaab aada u wanaagsan haddii rabiidna marka caawa ayaynu bilaabaynaa oo ay bishu tahay caawa oo jumca sabti soo gelayso oo aynu ku jirno taariikhda hijriga waa bishii dilqacda oo xajka ka horreysay koob iyo toban weye caawa bisha taariikhduna waxa weeye hijriga kun iyo afar boqol labaatan iyo toddoba waxayna waafaqsan tahay kowda december saaad u garanaysaan labada kun iyo lixda insha allahu tabaaraka watacaala marka kitaabkaani wuxuu ka hadlay wuxuu uqeybsamaa toban fasal toban fasal buu uqeybsamaya fasalka ugu horeeya wuxuu kusoo qaadayaa shiiku almar'a almuslima maca rabbiha ay macnaha wuxuu ugu horumarinayaa gabadha muslimadda rabbigii subxaana qaadirkaa oo abuurtay seebay u qaabilaysaa maxaase ka dhexeeya iyada iyo rabbigeed iimaankii iyo aadaabtii iyo waxa weeye cibaadaadkii buu kaga hadlayaa oo kusoo khulaasaynayaa qodobka labaad wuxuu kusoo qaadayaa almar'a almuslima maca nafsiha gabadha muslimadda nafteeda seebay ula dhaqmaysaa wuxuu marka baabkaas ka sheekeynayaa gabadha labiskeeda xaragadeeda jirkeeda wax walba oo u bannaan ayuu waxa weeye soo qaadaa dhigaya wuxuu ka hadlaya haddana qodobka saddexaad almar'a almuslima maca waalidayha ay xaqa waalidku ay ku leeyihiin iyo say u gudanayso iyo waxa weeye wanaagga ka dhexeeya iyada iyo waalidkeed iyo xuquuqda say u gudanayso ayuu qodobka afraadna qaadaa dhigaya qodobka shanaad wuxuu ka hadlayaa almar'a almuslima maca wlaa maca zawjiha maya qodobka afraad baan ka ah maca zawjiha kan saddexaad waa waalidkeenu nid kan koowaad waa allah kan labaadna nafteeda kan saddexaadna waalidka kan afraad waxa weye almar'a almuslima maca zawjiha ninkeeda seebay ula dhaqmaysaa gabadha muslimadda xaqiisa seebay u gudanaysaa waajibaadka uu ku leeyahay waa maxay ayuu maaragtay qodobkaasna inoo tafsiilinaya qodobka shanaad wuxuu inoo diyaarinaya inoo tafsiilinayaa almar'a almuslima maca awlaadiha gabadha muslimada awlaaddeeda seebay u tarbiyeynaysaa maxaa laga rabaa waajibka saana waa maxay ayuu maaragtay ka hadlaya qodobka lixaadna wuxuu ka hadlayaa almar'a almuslima maca kanaa-inaha wa ashaariha kanaa-inku waxa weye waa jamcu kanna kannana waxaa la yidhaahdaa gabadha wiilkaagu qabo matalan wiilashaadu gabdhaha ay qabaan hooyada sodohda noqotay seebay ula dhaqmaysaa waayo almar'a almuslima hadday shala gabar ahayd ilma korinaysay la guursaday guri ay tagtay kabacdi sodoh bay noqonaysa sodoh hadday noqotay seebay ula dhaqmaysaa marka gabdhaha wiilasheedu soo guursanayaan oo waxa weeye ay markaa kanaa-inta u noqonayso iyo ashaarta dadka xididkaa seebay ula dhaqmaysaa ayuu ka hadlaya waa aadaab ijtimaaciya qodobka toddobaad wuxuu ka hadlayaa almar'a almuslima maca aqaaribaha qaraabada seebay ula dhaqmaysaa wadawi arxaamiha iyo waxa weye dadka raximkeeda iyo qaraabada seebay ula dhaqmaysaa kan sideedaad wuxuu ka hadlayaa almar'a almuslima maca jiiraaniha gabadha muslimadaa seebay jiiraankeeda ula dhaqmaysaa deriska deris wanaagga iyo aadaabta laga rabo ayuu maaragtay qodobkaasna inoo qaadaa dhigaya qodobka sagaalaad wuxuu sheiku ku caddeeyey almar'a almuslima maca akhawaatiha iyo maaragtay wa sadiiqaatiha gabdhaha walaalaheeda oo muslimiinta seebay ula dhaqmaysaa iyo waxa weye kuwa saaxiibadeeda ama masaajidkaa la joogeen ama guriga ha ugu yimaadeen ama mujtamac oo dhan dhexdiis seebay ula dhaqmaysaa macnaha gabdhaha walaalaheeda oo islaamkaa iyo kuwa saaxiibadeeda baabka ugu dambeeya tobnaad qodobka tobnaad wuxuu sheiku ku cadinaya almar'a almuslima maca mujtamiciha mujtamaca seebay ula dhaqmaysaa iyo dadka deriska ah seebay ula dhaqmaysaa ayuu waxa weeye qodobkaasna aynu maaragtay inoogu keeni doonaa haddaba marka ikhwaani fillah wa akhawaati kitaabku waa kitaab aada iyo aada u weyn u baahanna runtii ihtimaam weyn iyo waxa weeye in maaragtay aada iyo aada loo soo koobo lasoo khulaaseeyo marka insha allahu tabaaraka watacaala inta aynu u gudagelin kitaabka ayaan waxaa ka hormarinaynaa muqadima muqadimo yar baan ka hormarinaynaa oo aan ku sawirayno sida culummadu u caddeeyeen almar'a almuslima sida ay hadda ay maaragtay islaamku heerka uu gaarsiiyey iyo islaamka ka hor gabadha seebay ahayd seebaase loola dhaqmay marka bal qodobka ugu horreya waxaan kusoo qaadaya muqadimada makaanat almar'a qabla alislaam gabadha muslimadda islaamka ka hor maxay ahayd heerkeebayse gaarsiisanayd xaqiiqatan markaad taariikhda akridid ama waxa weeye ummadihii waxa weeye carabtu say u dhaqmi jireen ama dadkii xataa ahlu kitaabka ahaa oo yahuudiya nasaara say gabadha ula dhaqmi jireen mus gabadha bilow-aadmiga oo gabdhahooda ay ula dhaqmi jireen dumarkooda waxay ahayd runtii xaqiiqatan nolol aada iyo aada u xun bay ahayd waayo sababtu waxay ahayd qof aan qiimo lahayn oo waxa weeye laga dhigay wax aan maaragtay jirin laga soo qaaday dadka qaarkood sidii carabta oo kale markay gabaro u dhalato markay gabari u dhalato sida ilaahay inoo caddeeyey aad bay uga nixi jireen wa idaa bushira axaduhum bilunta dalla wajhu muswaddan wa huwa kadiim markay gabari u dhalato aad buu u nixi jiray markii la yidhaahdo islaanti gabar bay ku dhashay wejiguu duuduubi jiray oo waxa weye isagoo aad u naxsan ayuu markaas wuxuu ku fekeri jiray yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bi ayumsikuhu calaa hunin calaa hunin am yadusuhu fi turaab ayumsikuhu calaa hunin am yadusuhu fi turaab intuu dadka ka dhuunto ayuu laba arrimood ku fekeri jiray war gebigeeda ma dishaa oo ma iyadoo nool baad aastaa mise waad iska haysataa iyadoo waxa weeye maaragtay dhibaato iyo waxa weeye maaragtay mashaakil uu dareemayo dhib kasta ha kugu ahaatee ceebba ha kugu noqotee ma iska haysataa haddaba heerkaa dadka ku noolaa oo gabadhii iyadoo nool intay soo qaadaan oo god u qodaan ku ridi jiray waxay ahaayeen dad caqli leh bilow aamniya oo waxa weeye xilligiis xilligaa ay jireen dadkii dadka hogaaminayay bay ahaayeen haddana caqligooda noocaasu aha marka qofka bilow aamnigaa waxay kutusaysaa arrintaas qofka bilow aamnigaahay caqligiisa inuunan ku socon karin ilaa inuu raaco awaamirta ilaahay iyo dariiqa ilaahay inoo jeexay qofku inuu raaco maahee caqligiisa keliya hadduu ku socdo waa baaba-aya waxay kaloo samayn jireen sida caamka ahayd dhaxalka waxba loogama ogolayn xoolaha ninkeedu ka dhinto waxba kama ay dhexli jirin xoolaha walaalaheed iyo waalidkeed ka dhintaan waxba kama ay dhexli jirin bal iyada laftigeedaa la dhexli jirin oo qaarkood waxay samayn jireen markuu ninku dumar ka dhinto dumarka laftigoodaa la dhexlan jirin macnaha heerka ay gaareen caqli xumo ninkii hadduu dhowr naagood lahaa waxay samaynayaan ilmihii uu ka tegay ninku ayaa waxay samaynayaan wiilashii intuu soo ordo ayuu aayadii oo waxa weeye aabihi ka dhintay ayuu mara ku tuuranaya lagama taaban karu leeyahy ma guursanayo dee ma guursan kara laakin muxuu doonayaa inuu hadhow xoolo ku qaato oo yidhaahdo ama guurkaba udiido oo yidhaahdo halkaasaad joogaysaa oo ma guursanaysa mana diidi ka dho waxna ma qaban ka dho awood male dhibaatada noocaasa ayay saas ugu hayeen haddaba markaa anwaac aad u kala fara badan oo dhibaato ah ayay soo madhay gabadha waxa weeye insaanka laakiin islaamku markuu yimid oo diinta ilaahay uu soo dejiyey oo nebi maxamed lagu soo dejiyey wixii dulmi ahaayoo dhan kor baa loo qaaday waa la rafdiyey in dulmigiiyo dhan baa laga joojiyey waayo ilaahigii subxaana qaadirkaa wuxuu ka dhigay gabar muslimada oo muxtaramada oo waxa weye la ixtiraamayo oo qaymo leo ninka la simano qaala tacaala yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa untaa waxaad isdheertihiin male ina akramakum cinda allahi atqaakum wax kale isma dheeridin rag iyo dumarba ilaahay baa idha abuuray isku aadan baa labadiina kulligiin layda ka wada abuuray iyo xawaa waxaad marka isdheertihiin ma jirto haddaba waxaad isugu faantaan ama waxaad isku gumaysataan ama dhibaato isugu samaysaan meeshii ma taal adduunkaana waa laga wada tegaya man camila saalixa min dakarin aw unthaa wa huwa mu'minun falanuxyinahu xayaatan طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun walu fiirsa cibaadadii waa loo simanyey wanaag haddaad samaysay wanaag baad leeda inta ninku wanaag uu samaynayo oo cibaado iyo wanaaga adigina inaad la timaadid baa la rabaa waktilmuslima oo waxa weeye aada la tartantid waayo sababtu waxa weeye falanuxiyanahu xayaatan طayiba nolol wanaagsan baad gelaysaa markaad waxa weye cibaadada ilaahay aada u tartantid oo wanaag la timaadid jannada waxa weeye manz- mansilada laga gelayo ayaad adigana ka gelaysaa haddii aad shaqaysatid oo waxa weye aada la timaadid wixii jannada ku geyn lahaa camal saalixa haddaad la timaadid haddaad camal xun la timaadid waa bilcagsi raggii la imaanaya oo kale ayaad noqonaysaa alihii subxaana qaadirkaa wuxuu yihi liyucadib allahu lmunaafiqiina walmunaafiqaat hay walmushrikiina walmushrikaat waxa weeye haddii ay qofkii dumarka ahaa nifaaq ku dhacdo ama gaalnimo ku dhacdo sidii raggiiba ugu dhaceen iyadana dhibtii raggee la marinayo oo kale iyo cadaabtii oo kale leeyihin ee waxa weeye gaarkama aha haddaba marka waxaa la rabaa akhawaati fillah allihii subxaana qaadirkaa gabadha muslimaddaa kor buu u qaaday ma aha dadka maanta gaalada iyo waxa weye dadka aan diinta garanayn oo juhaasha caqligooda fiirinaya keliya iyo hawadooda oo odhanaya gabadha waa la duleeyey xijaab baa la saaray guriga joog baa la yidhi waxaasoo dhan dulmi u tusaya ma aha dulmi mid walba haddii aada fiirisid islaamka ka hor wax walboo gabadha lagu waajibiyey haddaad fiirisid islaamka ka hor maxay ahayd gabadha kale waxaad arkaysaa inuu islaamku kor u qaaday gabadha muslimadda tusaaleya jaahiligii intaan islaamku imaan ninku wuxuu iska guursan jiray labaatan naagood soddon naagood hadduu doono maantana waxaa la yidhi afar ka badan ma guursan kartid weliba waxaa ilaahay kusii waajibaya raggii shuruud baa loo dhigay oo waxaa la yidhi macnaha ninkii doonaya inuu guursado hal naag ka badan bishardi waa inuu ka soo baxaa markuu mid labaad guursanayo waa inuu wax ka soo baxaa alcadaala waa inuu cadaalad la yimaadaa ee maaha inuu inta iska guursado isaga cayaarayo oo suu doono yeelayo bal allihii subxaana qaadirka waa inoo caddeeyey in cadaalad la iska rabo hadduunan qofku cadaaladii la imaanin oo waxa weye una cadaaladii la imaan karin dee wuxuu ku gaabsanayaa midiisa keliya midda kale dhaxalkii saas oo kale waxaa layihi lilrijaali nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun walinnisaai nasiibu mima taraka alwaalidaani walaqrabuun mima qala minhu aw katur nasiiba mafruuda dhaxalkii waa loo sumaya qof walba waxbaa la siiyey allihii subxaana qaadirkaadaa caddeeyey yuusiikum allahu fi awlaadikum yadakari midlu xadi luntayeyn allihii subxaana qaadirkaa marka maadaama uu dhaxalkaagii kuu dhiciyey kuu diyaariyey awalna dadka daalimiinta ah ay kuu diideen dulmigii lagugu hayay oo dhan lagaa kor qaaday ninkii markii uu guursado waxaa la yidhaha waa caashiruuhuna bilmacruuf walahuna mithlu aladii calayhina bilmacruuf ma aha in gabadha la ysaga cayaarayo oo ninku suu doono iska yeelayo waa inuu xaqeeda ka soo baxa waxaa kaloo la tusay oo layna tusaaleeyo nebigu inoo caddeeyey gabadha gurigeeda markii la guursaday guri joogto inay iyadu amiiro tahay oo la weydiinayo oo iyadu maamulayso waalmar'atu raaciyatun fii beytiha fii beyti zawjiha wa hiya mas-uulatun can raaciyatiha intaasoo dhan waxay kutusaysaa marka iyo ka badanba gabadha muslimadaa qiimaha islaamku u yeelay kor uu u qaaday marka xijaabka la amrayo marka si walba aadaab walba la amrayo inay tahay iyada wax kor loogu qaaday oo wanaag oo dhan loo sameeyey ee aynan ahayn wax iyada wax loogu dhimay haddaba waa inay gabar walba oo muslimad ah ay ku dadaashaa inay islaamkeeda qabsato aadaabta islaamka ay ku dhegto ay aada iyo aada ugu dadaasho inay diinteeda barato kuna dhaqanto haddaba marka akhawaati fillah waxaada ka codsanayaa gabar walba oo maqlaysa waxa weye dersiga ama hadhow uu gaaro waxaan ka codsanayaa sida aan u sharaxayno haddii rabiidmo anoo weydiisanaya allihii subxaana qaadirkaa inuu iwaafajiyo qowlka sawaabta misale kasta in habkan waxa weye aan u sharaxi doono o aan soo wado sheegi doono inaad ula socotaan kitaabka oo waxa weye aada si fiican ufahamtaan awalan marka ugu horeysa qodob qodobkaa uu shiiku keenay tobankaa baab oo tobankaa fasal ayaynu fasal fasal u sharaxaynaa fasalka koowaad wuxuu yihi almar'atu lmuslima maca rabbiha waa fasalka ugu horeeya oo aynu caawa ka bilaabayno waxaynu marka samayn doonaa qodob qodob fasalkaani wuxuu ka koobmi doonaa ugu yaraan shan iyo labaatan qodob qodob walbana waxbaynu kusoo qaadaynaa oo waxa weeye shiiku uu maarata ku tafsiiliyey ayaynu maaragtay kaga hadli doonaa waxaan samayn doonaa marka insha allahu tabaaraka watacaala axaadiidta ku soo aroori doonta laba nooc bay uqaybsamaya axaadiidta bukhaari iyo muslim wariyeen waxaan iskaga gaabsanaynaa bukhaari iyo muslim baa wariye waa saxiix mar hadday bukhaari iyo muslim wariyaan iyo waxa weye uma baahna tasxiixin ama axaadiidta kale oo ku soo aroortay oo waxa weeye sunanka iyo keyrkoodba ay werinayaan waan tasxiixin doonaa insha allahu tabaaraka watacaala oo xadiid walba ciddii tasxiixisaan sheegaynaa waxaanse ictimaadeynaa xagga tasxiixa xadiidka ashaikh alcalaama moxamed naasir اdiin alalbani muxadith alcasr shiika caalimka oo macruufka oo muxadidka waad wada garanaysaan oo waxa weye maaragtay mustalax alxadiidka iyo tasxiix xadiidka looga dambeeyo casrigan xilligan hadda jooga oo dhintay raximahullah dhowaan ayaan kutubtiisa ictimaadeyna sida irwaa lqaliilka iyo jaamic sagiirka iyo kutubtiisaan ictimaadeyna oo waxa weye aan kasoo qaadanayna tasxiixa xadiidka haddii rabbi idmo haddaba marka fasalka koowaad baynu caawa bilaabaynaa intaa hore haddaan muqadimada uga gudubno almar'a almuslima maca rabbiha ay gabadha muslimada xiriirka ka dhexeeda ka dhexeeya iyada iyo rabbigii abuurtay waa maxay maxay se allihii subxaana qaadirkaa la qaabilaysaa cibaadada hadday la imaanayso seebay ula imaanaysaa aadaabta laga rabo waa maxay waxa lagu waajibiyey waa maxay halkaas ayaynu marka ka hadlaynaa caawa haddii rabbi idno xaqiiqatan aad buu u ballaaran yahay waayo waxaan idhi baabkan keliya waxaa kusoo aroori doonta ugu yaraan dhowr iyo labaatan qodob mid walbana uu u baahan yahay sharax daqiiq ah oo si fiican loo fahmo marka waxaan rabaa gabar walba inay qorato ragga laftigooda intay qortaan oo waxa weye ay fahmaan inay hadhow dumarkooda iyo ciddii kale ay gaarsiin karaan gaarsiiyaan oo iyaga laftigoodu ogaadaan xuquuqda ay gabadhu leedahay ninku markuu fahmo dersigan wuxuu ogaanayaa gabadhu xuquuqda ay leedahay hadhow markaa wuu u ogolaanaya qodobka ugu horeeya markaa waxa weeye mu'minatun yaqida gabadha iimaankeeda ayuu ka hadlayaa qodobkaani gabadha mu'minada ahi waa inay allihii subxaana qaadirkaa rumaysaa ko sifada ugu horeysa oo gabadha laga rabaa waxa weye waa aliimaanu billah inay iimaan la timaado saxiixa inay noqoto gabar mu'minada oo allihii subxaana qaadirkaa abuurtay ka cabsanaysa oo adeecaysa oo u hoggaansan waayo sababtu waxa weeye gabadha muslimada waxa ugu muhiimsan oo ay gabadha kaleoo gaaladaa ay kaga duwanaanayso waa aliimaan haddayna markay gabadhii iimaan lahayn diinteedii baa xumaanaysa waayo qof aan dee iimaan lahayn diin gacan kuma hayo ragguna waa saas oo kale ninku waxa weeye hadduunan iimaan lahayn wax qiimo ah male haddaba marka gabadha muslimada waxaa la rabaa inay iimaankeedu noqdo iimaanun mutakaamil waa inuu noqdaa iimaan qawiya oo aad iyo aad u wanaagsan waayo sababtu waxa weeye haddii iimaanka uu qofku qawi noqdo oo ay ilaahay rumayso iimaanka waad garanaysaan aasaas buu leeyahay arkaan an tu'mina billah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyawmi alaakhir wa bilqadari khayrihi wa shari waa inaad rumaysid allihii ku abuurtay biwujuudihi ilaahay inuu jiro oo joogo oo waxa weye maaragtay uu ku maqlayo oo ku arkayo oo kula socdo meel walba oo aad joogtid uu ku dhaalacanayo wax walba oo aad samaynaysid inuu kuu jeedo si aad markaa ilaahay uga cabsatid waayo gabadhu markay ogaato ama ninkuba ogaado markuu ilaahay meel walba uu joogo inuu ilaahay dhaalacanayo oo u jeedo oo maqlayo dee waxa walba oo macsiya oo ilaahay uu ku caasiyi lahaa oo shaydaan uu duufsan lahaa waa ka joogsanaya waxaan soo qaadanaynaa marka tusaale tusaale ayuu shiiku keenay gabar mu'minada oo ilaahay rumaysay oo ninkeedii intuu soo kaxeeyey iyada oo ilmo yara nuujinaysa oo dhulkii ay deganayd iyo xoolihii iyo kulli laga soo kaxeeyey meel cidlo ah oo waxa weye wax dhaqaaqa ayna joogin oo aan biyo lahayn oo aan waxa weeye cidi deganayn baadiye ilaa inta dejiyey ka dhaqaaqay oo isaga tegey oo halkaa kaga dhaqaaqay oo yihi ilaahay baa amraya halkaa joog bal mawqifka gabadha muslimadaa ay qaadatay ayaa la rabaa gabar walba oo muslimada inay miisaan intay iso saarto taraado bal gabadhaa iimaankeeda ile gabar kula mid ay ahayde sagaal bilood bay ku dhalatay oo waxba kumay dheerayna gabar kula mid ay ahayde gabadhaa iimaankeeda iyo iimaankaaga inaad isku miisaantid baa la rabaa ukhta almuslima qisadaani waa qisada macruufka oo qisatu haajar radia allahu canha haajara waxa weeye waa umu ismaaciil calayhi salaam nabiyullaahi ismaaciil gabadhii dhashay wey qisadeedu qiso dheer wey waa soo koobaynaa waxay ahayd gabar addoon ah oo la soo siiyey waxa weye maaragtay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam xaaskiisii waxa weeye sara sara way weynaatay oo ilmo maqarin waa qiso dheer oo waxa weeye xadiidka dheer oo imaam albukhaari uu warinayo marka waxa weye markuu soo haajiray nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo markii la gubay oo dhibaato loo geystay oo mashaakil ay u geysteen qoomkiisi uu ka haajiray isaga iyo saaro oo wada socdo marka saarana waxay gabar aada u qurux badan ayaa waxay soo mareen maaragtay nin dhaalim ah jabbaar ah oo dhulkaa waxa weeye maaragtay ereyadaas masar iyo urdun iyo dhulkaa udhaxays aduu sham iyo masar ereyadaa udhaxaysa ahayd baa liyihi ayuu soo mareen marka ninkaasi dhaqan xun buu lahaa wuxuu samayn jiray nin walba oo uu ku arka naa qurux badan waa ka qaadi jiray oo wuxuu odhan jiray aniga ayaa ii qalantaa cid kale uma qalanto tan maalinteedi markuu nabiyullahi ibraahim halkaas soo maray saarana aada u qurux badnayd baa loo sheegay jawaasiistii sidaa u sheegay markaasuu yihaa la igu yeero markii loogu yeeray oo arkay quruxdeedii ayuu ku soo haliilay markaasuu ilaahay ka magan gashay markaasaa gardaduub loo qabtay ilaahay ka xaniba kabacdi markaa markuu soo da arkay inuu maaragtay awoodi karaynin ayuu wuxuu soo siiyey intuu yihi ilaahay ii bari bes waxba kuu dhiimaye ayuu markaa haajaro soo siiyey kabacdi markaa ibraahim bay siisay ninkeedii de ninka addoontiisu waa naagtiisii oo kale oo banaanta markaasay waxay dhashay haajara ismaaciil calayhi salaam saarana weli waxba ma dhalin waa masaydhay marka masaydkii marka markuu ka tambatay oo dhibaato dhacday ayaa markii dambe ilaahay wuxuu amray sham baa la joogaa oo waxa weeye qudus iyo halkaa baytulmaqdis baa la joogaa ayaa ilaahay nabiyullahi ibraahim wuxuu amray inuu qaado oo kaxeeyo haajara iyo wiilkeeda oo ay nuujinayso inuu geeyo maka waa cidlo markaa waadi cidlaa weeye waa tan uu odhanayo nabiyullahi ibraahim rabbanaa inii askantu min duriyati biwaadin gayri dii zarcin meel cidlo adaan dejiyey wax dhaqaaqa ma joogin haddaba markaa halkaa markuu geeyey oo aan wax dhaqaaqa joogin ayuu zaadna wuxuu uga dhigay waxa weeye sibraar xoogaa biyaa ku jira iyo xoogaa timira halkaasu intuu dhigay iyadii iyo wiilkeedii ay nuujinayso ayuu ka dhaqaaqay markuu jeensaday oo waxa weeye uu socday ayay la hadasho waxay tiri yaa ibraahim xaggee baad nooga tegaysa waadigan cidlada ah oo aan wax dhaqaaqa joogin oo aan islaam joogin dad joogin wax dhaqaaqada joogin maxaad nooga tegaysa markaasuu iska aamuso iska dhaqaaq la hadli waayo waa kan marka macalshaahidku halkaan wey qowlka aan macalshaahidka uusoo qaadanayo shiiku gabadhaa marka iimaankeedii qalbigeeda ka buuxay ayaa markay aragtay ibraahim ficilka uu sameeyey ayay waxay tiri allahu amaraka bi haada ya ibraahim ma ilaahay baa ku amray inaad meeshaa cidladaa nooga tegtid nabiyullaahi ibraahim intuu ka dhaqaaqay buu yihi nacam markay aragtay marka jawaabtii uu yihi haa weliba riwaayadaha waxay leeyihiin madaxuu u ishaaray si ay u fahamto ay macnaha intuu hoos u raariciyo ha markay aragtay marka maxay ku jawaabtay bal gabar walba ha fiiriso marka jawaabta ay ku jawaabtay saara ee gabadha la yidhaha haajara radia allahu canha waxay tiri idan laa yudayicna laa yudayicna haddaba bay tiri ilaahay nama dayacayo mar haddii ilaahay ku amray oo amar ilaahay ay arrintaani tahay haddaba allihii subxaana qadarkaama dayici mayo iimaankeedii qalbigeeda ka buuxay ayay markaa waxay samaysay inay inta ka noqoto oo dib u noqotay ay caqiide qalbigeeda buuxisay ay ku dhawaaqday oo tiri ilaahay mar hadduu ku amray nama dayacayo oo nama hoojinayo oo ilaah baana xifdinayo xadiidka imaam albukhaari ayaa warinaya oo ku warinaya maaragtay kitaabka axaadiis alambiyaa waa xadiis saxiixa oo waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan oo waadixa haddaba marka mawqifkaa ay qaadatay gabadha muslimadda oo aad iyo aad cajiibka u ah ayaa waxaa la rabaa gabar walba in ay qaadato waayo sababtu waxa weeye mawqifka noocaasa waxaa qaadan kara qof iimaan qalbigiisa uu galay oo waxa weeye iimaankeedu uu saxiix yahay oo og allihii subxaana qaadirka ahaa qaadirun calaa kulli shay wax walba ilaahay inuu awoodo wax walba ilaahay uu maamulayo nabiyullahi ibraahim nebi buu ahaa allihii subxaana qaadirkaa amarkiisuu ku socdaa waxay ogaada waxay ogaatay inuunan amarka ilaahay khilaafaynin iyaduna nafteedii waxay u hogaamisay inaynan amarka ilaahay khilaafin haddaba gabadha muslimaddaa waxaa la rabaa inay fiiriso iimaanka noocaasa oo qalbigeeda buuxiyey heerka ay ka joogto ma aha maanta ugu yeeri mayna dadka inay raggu yidhaahdaan inta meel cidlaa dejiyaan gabadhii iyo ilmihii inay ka dhaqaaqaan la waayo sababtu waxa weeye nabiyullahi ibraahim waxyibuu ku socday marka adigu waxyu kuma socotin qofka waxaa laga rabaa reerkiisa iyo ilmihiisa inuu xifdiyo inuuna dayicin inuuna dhibaataynin laakiin waxaa la rabaa gabadha muslimadda markuu ninku u diyaariyo meelay degto oo meel dejiyo oo ay ku nabadgelayso oo waxa weeye uu isagii mas-uul ka yahay inay diidda ma ah waxaad ujeedaan maanta dumarkii khaasatan dumarkii qurbaha yimid waxa weeye dee dhulkii islaamka raggii iyagoo ku baryaya bay diidayaan oo leeyiin maya ma rabo xaggee raba xaggaa raba hadda maalinba yurub u kala gooshaya maxaa keenay inay waxa weeye nafteedii hawa raacisay oo adduunyo keliya ka fakerayso oo uunan jirin iimaankii iyo waxa weeye caqiidadii saxiixa ahayd oo la rabay qofku inuu ilaahay ku kalsoonaado oo waxa weeye uu allihii subxaana qaadirkaa ka baqo haddaba marka caqiidadaa saliimkaa la rabaa inay gabadha muslimaddaa la timaado oo ogaato ilaahaygu subxaana qaadirkaa meel walba in uu waxa weeye ku daalacanayo oo waxa weeye uu kula socdo qiso kalean soo qaadanaynaa oo haajara dee xilli horay ahayd laakiin bal qiso kale oo dhacday iyadana xilligii saxaabada ridwaan ullahi calayhim oo iyadana cajiiba baynu soo qaadanaynaa oo gabar iyo hooyadeed xiwaar dhex marayo oo hooyadu doonayso inay gabadhii wax macsiyoo khalada samayso arrin khalada iyo gabadhii amraysa gabadhiina waa diidaysa waxay leedaha hooye arrintaani waa xaaraam ilaahay ka cabso gabar yar oo marka jaariyada ah oo iimaankeedii iyo waxa weeye allihii subxaana qaadirka cabsida ay ka cabsanayso uu buuxiyey qalbigeeda iyo hooyo doonaysa inay khalad amarto bal baynu iyadana soo qaadaynaa si aynu u ogaano laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq gabadha muslimaddaa markaan leenahay iimaankeeda qalbigeeda ha ka buuxiso diinteeda ha ku dhaqanto ninkeeda ha adeecdo macnuhu ma aha qof bilow aamniya in macsi lagu adeecayo u fiirsada marka qisadan waa qiso aada iyo aada cajiib u ah oo waxa weeye culammadu ay kutubtooda ku wariyeen sida maaragtay fi safwati safwa oo kale iyo maaragtay ibn اljawzi uu maaragtay ku keenay fi kitaabi axkaam الnisa wuxuu yihi can cabdillaahi ibni zaydin ibn aslam can abihi can jaddihi ayaa wuxuu warinayaa marka awowgiisaasa wuxuu yahay wuxuu la socdaa cumar ibn khadaab radi allahu canhu xadiidka warinay wuxuu yihi xilligii cumar ibn khadaab radi allahu canhu amiir lmu'miniin u ahaa oo uu madiino joogo ayaa hameen waxaa dhacday buu yihi inaan cumar ibn khadaab iyo anigu hameen wada soconnay wuxuuna samayn jiro caado u ahayd cumar ibn khadaab radi allahu canhu inuu habeenkii magaalada ku wareego oo dhex maro oo bal wixii jira iyo maaragtay magaalada uu dhex maro ayaa dhaqankiisu ahaa marka wuxuu yidhi hamayn habayn barkii annagoo soconayna oo cumar aan la socdo magaalada uu ku wareegayo ayuu daalay fattaka'a calaa jidaarin cumar markuu daalay ayuu derbi isku tiiriyey fii jawfi leil waa hamayn barkii wey waa la daalay marka ma aha sida madaxda maanta joogta oo waxa weeye iyagu afarlabaatanka saac iska raaxaysanaya ma ahayn cumar wuxuu ahaa nin afar iyo labaatanka saac u taagan ummadda islaamkaasi ugu adeegi lahaa markaasuu gurigii isku tiiriyey derbigii markaasuu wuxuu maqlay qof dumara fa idaa imra'atun taqulu libnatiha qof dumara oo gabadheedii amraysa oo dhahaysa gabadhaydii intaad istaagtid oo caanaha halkaa yaalla aada u istaagtid caanaha iyo biyo isku dar waxay rabtaa inay biri caanaha iibiso intay caawa biyo ku darto oo biyaha lagu badiyo waa waxa maanta waxa weeye innagaba dhaqankeenna aad ku aragteen oo dadka caanaha gaba ay biyaha ka buuxinayaan iyo waxa weeye maaragtay waxyaalahan habboonayn oo xaaraam ah waana xaaraam in waxa weeye hishi weeye nebiguna wuxuu yihi man hashanaa falaysa mina qofkii hishi sameeya oo nakaya ama naga mid maaha ay laysa calaa dariiqatina maaha inuu gaaloobay laakiin dariiqadayadii iyo aadaabtii islaamka qofkaasi ma hayo weeye waxaa dhacday markaa waxay ku tiri caanahan biyo ku dar markaase waxay ku tiri gabadhii yar tahay intay hadashay waa gabar yara oo aan weli guursan waxay tihi miyaadan ogaanin wamaa calimti miyaadan ogaanin bay tihi maa kaana cazamatu amiiri lmu'miniin amiiru lmu'miniin cumar ibn khadaab radia allahu canhu go-aankiisii miyaadan maqal bay tihi hooyoy uu maanta jeediyey markaasay tihi waa maxay go-aanka uu jeediyey oo uu la yimid qaalat waxay tihi markaa wuxuu amray inahu amara munaadiyan yunaadi fanaada nin buu amray dhawaaqaya oo magaalada waxa weeye ku wareegaya oo odhanaya biyo iyo caano la iskuma dari karo qofkii biyo iyo caano isku dara xukun baa la saaraya waxa weye ciqaab buu mudanaya marka macal shaahidku waa qeybtaan soo socota xadiidka u fiirsa gabar walba oo muslimada iyo nin walba oo muslima waa inuu fahmaa arrintaa daqiiq ah waxay tiri islaamtii markay gabadhiisaa tiri markaase waxay ku tiri gabadhaydii istaag oo caanihiyo biyaha isku dar waayo boos waxaad joogtaa bay tiri fa inaka fii mawdicin laa yaraaka cumar boos waxaad joogtaa bay tiri gurigaad ku jirtaa waa hamayn bar cumar kuuma jeedo cid ku arkaysa male horta caanihiyo biyaha isugu keen dar aynu iska gadana biri gabadhi way hadasho waxay tiri aniga bay tiri intaan adeeco maa kuntu bay tiri anigu mayhi bay tiri mid adeecaysa cumar fii mala-in ay macnaha dadku meeshay joogaan oo lay arkayana ku adeeci mayo markaan keliga ahayna caasiyi mayo kabacdi haddana waxay ku tiri hadduunan cumar i arkaynin fa rabbu cumar yaraani cumar hadduunan i arkaynin allihii cumar baa i arkaya oo imaqlaya oo ii jeeda haddaba markaa akhawaati filaahi bal u fiirsada gabadhaasi waxay ogaatay meel walba oo ay ku jirto guri walba ha ku jirtee keligeed ha ahaatee allihii subxaana qaadirkaa inuu daalacanayo oo hadday cumar ka qarsoontay oo guri isku soo xirtay oo uunan cumar arkaynin hadda allihii subxaana qaadirka ahaa meel looga qarsoomo male marka qofku markuu macsi samaynayo ama khalad uu gelayo ama wax caasiya waa inuu ogaadaa allihii subxaana qaadirkaa inuu daalacanayo oo maqlayo oo ujeedo cumar arrintii waa maqlaya bilbilo-aamniga daciifnimadiisa fiiri gurigaan qofka gadaalkiisaa fadhiyo noo jeedno mana maqlayno hadduuna hadlaynin cumar wuu dhegaysanayey arrintii buu la yaabay ninkii la socday buu amray oo wuxuu yidhi yaa aslam istaag buu yidhi orod bal gurigaan intaad geshid labadan qof oo wada hadlaya bal soo fiiri arrintooda ninkii wuxuu yidhi waan galay gurigii baan galay waan u tegey mise waa gabar yara iyo hooyadeed gabar yara oo aanba guur gaaray oo weli la guursan oo dhowr iyo toban jiro inana iyo hooyadeed oo aan cid kale la joogin cumar baan kusoo noqdaa arrintii baan u sheegay cumar waa kacay wuu tegey wiilashiisii buu jamciyey wiilashiisii buu isugu yeeray wiilashiisii buu la hadlay markaasu waxa uu ku yidhi intuu wiilashiisii la hadlay diyaar ma u tihiin buu yidhi yaa diyaar waa inaan gabar u guuriyo oo waxa weeye aan guur u sameeyo fahal lakum hal fiikum man yaxtaaju ila imra'atin uzawijhu ma jiraa mid u baahan gabar aan u guuriyo wuxuu yidhi walow kaana biabiikum xarakatun ilaa nisaa ma sabaqahu minkum axadun ila hadihi almar'a ila hadihi aljaariya haddii maanta aniga aan awood u hayo buu yidhi oo ay igu jirto maanta awood aan guursan karo waa nin weyn buu noqday oo mashquula oo waxa weeye adduun iyo waxa weeye dee maamulkii islaamka o dhan buu gacanta ku haya xaasasna waa leeya war maanta aniga tabar haddaan hayo buu yidhi maba iidan iiga hormarteen buu yidhi ee ma jiraa nin diyaara oo aan u guuriyo gabadhaa waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan fa qaala cabdullahi ibnu cumar wuxuu yidhi anigu xaas baan leeyaho diyaar umey cabdiraxmaan ibnu cumarna wuxuu yidhi anigu xaas baan leeyaho diyaar umey caasim baa marka wuxuu ahaa markaa wiil yara oo dhalinyaro ah waan weli guursan aniga iyo guuri buu yidhi laa zawjata li anaan xaas lahayn aniga iyo guuri markaasuu cumar waa rag buu u diray gabadhii waa doonay wuu u guuriyey u fiirsada marka gabadhii wanaagga ilaahay ku irsaaqay iyadoo waxa weeye aan uga rajaynayno inay noqoto min ahli iljanna fii acla darajaad ay ka gasho haddana adduunka inta la joogay ayaa waxa weeye ilaahay wanaag ku irsaaqay gabar bay u dhashay ninka la yidhaahdo caasim bay gabar u dhashay gabadhii caasim ay u dhashay ayaa waxa ay dhashay cumar ibni cabdilcaziiz oo waxa weeye min khulafaa'i araashidiin khaamisu khulafaa'i araashidiin cumar ibni cabdilcaziiz alamiir alcaadil oo waxa weeye taariikhu dahab lagu qoray taariikhdiisa oo aad iyo aad cadaaladiisa iyo wanaagiisa waxa weeye meel walba buuxisay ayay gabadhii ayeeye u noqotay haddaba marka waxaan qisadan ka qaadanaynaa iyadana aad iyo aad raa'icada waa u wanaagsan gabadha muslimada ahi haddii ay ilaahay xifdido awaamirtiisa oo iimaankeeda iyo wanaag ay la timaado oy ilaahay ka cabsato ilaahay duriyadeedana waa u hagaajinaya waayo gabadhaasi markay ilaahay ka cabsatay ilaahay wuxuu ku irsaaqay sawj saalixa waa caasim ibn ibni cumar oo waxa weye maaragtay raggii taabiciinta ugu wanaagsanaa ka mid ah cumar ibni khadaab gurigiisii bay gashay amiiru lmu'miniin kabacdina iyadiibaa waxa ay noqotay ayeeye u noqotay amiiru lmu'miniin marka imisay wanaag isku darsatay adduunkaba inta la joogay haddaad marka ukhta almuslima ilaahay ka cabsatid oo gabdhaha saalixaadkaa ku dayatid allihii subxaana qaadirkaa wuu ku karaameynaya wuxuuna kuu karaamaynayaa adduunkana wanaag iyo waxa weye ilaahay duriyadaada inuu ku hagaajiyo aakhirana janno iyo wanaag ayuu ilaahayga subxaana qaadirkaa ku siinaya haddaba caqiidada gabadha muslimaddaa waxaa la rabaa inay noqoto caqiida calaa cilmin wa basiira ma aha inay noqoto jahli inay isaga socoto gabadha muslimadda waa inay diinta barataa waa inay diinteeda calaa cilmin wa basiira ku qaadataa oo waxa weeye ay diinta islaamka si saxa u barataa kutub ulcaqiida waa inay akhrisataa waayo sababtu haddaynan diinta baran iimaankeedu ma noqonayo iimaan mutakaamila waxaa la rabaa marka gurigeeda marka ay joogto iyo marka ay banaanka joogto iyo markay keligee tahay iyo marka lala joogo inay isku si ilaahay uga cabsato oo wax walba oo ay samaynaysaa ay tiraahdo waxaan aad samaynaysid ilaahay raalli ma ka yahay ilaahay muxuu maaragtay waxa weeye diinta islaamku ay ka qabtaa waa inay tiraahdaa oo waxa weeye aynan oran keliya waxa weeye hawadaada iyo adduunkaaga iska raac marka ay xijaabka dusheeda ku raaricinayso waa inay iimaan iyo caqiida ay u qaadataa waa inaynan dhigin si kasta haddii dhibaato kasta u timaado waayo waa inay ogaataa adduunkani inuu yahay imtixaan lagana gudbayo adduunkan wakti yar baa la joogaya waa laga tegaya waxaa imaanaysa maalin aakhiro oo hadhow markaa timaadid wax yar oo wanaaga wixii aad adduunka ku samaysayna aada helaysid wax walba oo xumaana aad adduunka ku samaysayna aada la kulmaysid haddaba maalinta noocaasa oo allihii subxaana qaadirkaa ku keeni doono waa inaad u shaqaysatid adduunkan waa inaad ogaatid inuu yahay daaru imtixaan waa daaru imtixaan allihii subxaana qaadirkaabaa inoo caddeeyey liyabluwakum ayukum axsanu camala waa la isku imtixaamayaa adduunkan afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabasa ma waxaad u malaynaysaan in laydii abuuray iska dheeldheel keliya oo waxa way hadhow aan layda soo celinaynin oo laydala xisaabtamaynin bal xaqiiqadu waxa weeye camal walba oo aad samaysin waa lagula xisaabtamayaa hadduu shar ahaana waa helaysaa hadduu khayr ahaana waa helaysaa faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara wax walba oo aad samaysid hortaada ayuu yaallaa waxaa imaan doonta in lagu yidhaahdo iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba kitaabkaaga akri isagaa maanta xisaab kuugu filan oo waxa weeye lagugula xisaabtamaya cid wax kugu dulmiyeysa male miisaan baa laguu saarayaa acmaashaada wanadacu lmawaasiina alqisda liyawmi alqiyaama yiri ilaahay qiyaamo markii la yimaado miisaan baa laguu saarayaa acmaashaadii wax walba noocay ahayn baa lagugu keenaya falaa tudlamu nafsun shay-a wain kaana mifqaala xabatin min khardalin ataynaa biha wakafaa biha xaasi bina xaasibiin allihii subxaana qaadirka wuxuu inoo ballan qaaday wax walba oo adduunka intaad joogtid aad samaysid in aakhira lagu horkeenayo oo laguu xisaabinayo oo aan waxba ha yaraatee laga tegaynin gabar walba oo muslimada iyo nin walba oo islaama marka waxaa la rabaa in ilaahay laga cabsado oo iimaan saxiixa iyo caqiido saxiixa lala yimaado haddaba haddaynu ogaanay marka iimaan in laynaga rabo iimaankii see baynu u rumaynaynaa allihii subxaana qaadirkaa kow marka ugu horeysa waxaynu nidhi iimaanku waa inuu noqdaa arkaanu liimaan waa inay cilmi loo yeeshaa oo la bartaa an tu'mina billah wa malaa'ikatii wa kutubii wa rusuli walyawmi alaakhir wa bilqadari khayrihi wa shar kulligoodna marka mid walba tafsiil bay leedahay oo kutub alcaqiida lagu caddeeyaa laakiin hadda waa ijmaal baanu u keenaynaa mujmal ee macnaha waa soo koobayna laakiin haddii la rabo bitafsiil kutub alcaqiida ayaa loogu tegaya marka waxaad rumaynaysaa allihii subxaana qaadirkaa oo ku abuuray xayun laa yamuut inuu xayu yahay oona dhimanaynin oo joogo oo waxa weye uu ku daalacanayo oo waxa weye maaragtay uu kuu jeedo oo ku maqlayo oo camal walba oo aad samaysid lagugula xisaabtamayo maalinta qiyaame oo la imaan doono qodobka labaad haddii aan usoo gudubno waxa weeye caabidatun rabbaha rabbigeeday caabudaysa haddii iimaankeedii uu noqday iimaan saxiixa oo allihii subxaana qaadirkaa ay rumaysay laabudda min cibaada marka cibaado waa in la hela waayo sababtu waxa weeye cibaadadu waa wixii allaha subxaana qaadirka ahaa aada ugu dhowaanaysay marka waxaa loo baahan yahay inaad cibaado la timaadid cumuuman wax walba oo ilaahay kugu waajibiyey oo cibaado ah inaad la timaadid baa la rabaa okhta almuslima sida ninka cibaadadu waajib ugu tahay ayay gabadha muslimadaana waajib ugu tahay oo waxa weye cibaadadoo dhan laga rabaa maa hiya alcibaada marka cibaada waa maxay cibaadada waxay yidhahdeen culammadu ku tacriifiyeen sida sheekh alislaam ibnu taymiya raximahullah ku tacriifinayo iyo keyrkiiba alcibaadatu ismun jaamicun likuli ma yuxibuhu allah wayardaa min alaqwaali walafcaali aldaahirati walbaatina macnaha waxa weeye tacriifta cibaadadu waa ismi jaamica waa ismi koobaya kulli soo koobaya oo ka hadlaya acmaasha saalixa oo aad samaynaysid oo wanaagsan oo u qeybsanta waxa weeye qowl iyo ficil laakiin waa inay noqdaan kuwo ilaahay raalli ka yahay macnaha camal walba oo ilaahay uu raalli ka yahay waa cibaada marka uu allihii subxaana qaadirkaa mathalan uu gabadha amray inay waxa weeye xijaabkeeda qaadato oo ay ilaahay ku adeecdo waa cibaado inay diinteeda ku dhaqanto waa cibaado inay salaadii tukato waa cibaado cibaadadii marka wax walbay soo gelaysaa erey wanaagsan oo ku hadasho waa cibaado weyn marka waxaa la rabaa inay cibaadadeeda u gudato bidariiqada ugu wanaagsan waa inaynan faraa'idda ka tegin oo aynan noqon mid inta gurigeeda ku mashquulsha iyo waxa weeye jikada ay ku mashquulsan tahay iyo ilmaha intay ku mashquulsho waa inaynan salaada dayicin waa inayna cibaadadeedii ku cayaarin cibaadadii markaa inay la timaado biaxsani maaragtay itiyaan inay ula timaadaa la rabaa sida ugu wanaagsan oo ugu kaamilsan iyadoo ula imaanaysa calaa cilmin wa basiira calaa cilmin wa basiira iyadoo ula imaanaysa haddaba marka cibaadada noocaasa waxaa ugu horeysa oo ugu wanaagsan oo waxa weye cibaadadii ugu horeysa waxa weeye qodobkan soo socdo saddexaad tuqiimu asalawaat alkhams shanta salaadood bay oogeysaa oo aynan dayacaynin waa inay salaadaha oogtaa gabadha muslimada oo gurigeedaha ku oogtaba haddii markaa aynan masaajidka tegin waa inay gurigeeda ku oogtaa waayo sababtu waxa weeye salaada qofka ooga faman aqaama asalaa salaada qofka ooga faqad aqaama diin diintiibuu oogay waman tarakahaa faqad hadama diin qofka salaada ka tagana diintii oo dhan buu dayacay acmaasha waxa ugu horeeya maalinta qiyaamaha lagugu xisaabinayo waa salaada qofku markuu islaamnimo laga helo oo iimaan laga helo waxa ugu horeeya aakhire la weydiinayo oo la xisaabinayo waa salaada nebiga axaadiis saxiixa kaga sugnaatay qofka camalkiisa ugu horeeya oo la xisaabinayo oo cibaadada ah inay tahay assalaa salaadaa la xisaabinaya fa in salaxat haddii ay hagaagto salaxa saa'iru acmaalihi hadday hagaagto salaadii acmaashiisa kaleo dhan waa hagaagaya hadday salaadii kharaabto oo salaad ebela noqoto acmaashiisii kaleo dhanna waa khasaaraya haddaba waxaa loo baahan yahay in salaadii uu qofku ku dadaalo oo gabadha muslimadda waxaan amraynaa oon ka codsanaynaa inayna salaada dayicin oo ayna ku mashquulin adduunyada iyo guriga iyo ilmaha laa tulikum amwaalukum walaa awlaadukum yaynan amwaashiina iyo ilmihiinu ida mashquulinin oo waxa weye aynayna ka mashquulinin cibaadada ilaahay salaadu waa afdalu alacmaal waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam buu la weydiiyey xadiidkii cabdullahi ibni mascuud markuu yihi nebigaa aan weydiiyey ayu lacmaali afdal qaala alsalaatu calaa waqtiha salaada oo waktigeeda la oogo ayaa waxa weye acmaasha ugu fadli badan waa in laga soo baxa marka salaada oo waktigeeda lala yimaado waa xadiis muttafaqun calayhi wuxuu ku sii xijiyey maxaa ku xiga biru lwaalidayn maxaa ku xiga aljihaadu fi sabiili illah haddaba marka salaadii waxaa laga hormariyey jihaadkii in jihaad la aado oo jihaadka aynu ognahay oo qofka ku dhinta jihaad fi sabiili illah uu gelayo fi acla darajaati fi ljanna jannada meelaha ugu sarraysa ayaa waxaa laga hormariyey salaadii haddaba okhta almuslima in salaada lagu dadaalo waa arrin aada iyo aada u muhiima oo waxa weeye qofkii salaada ku dadaala waxa weeye wanaag badan buu la kulmaya waxa weeye waa hiya silatu bayna alcabdi wa rabbi waa adiga iyo allihii ku abuurtay xarigga idiin dhexeeya qofka jebiya oo ka tagana wuxuu ku dhacayaa gaalnimo oo waxa weeye dhibaato ayuu la kulmayaa waxa weye nabiga calayhi salaatu wasalaam waa caddeeyey alcahdu aladi baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar war qofkii salaada ka taga waa gaaloobay oo wanaag uma yaalo qof salaad ka tegay khayr ma leh oo taaraku salaad wax wanaaga ma leh agtiisana wanaag ma yaalo yaan la isku mashquulinin oo nafta loogu sheekaynin khilaafka fuqahadu ay isku khilaafeen waxa weeye gaalnimadaasina mukhrij can ilmilla ma la dilaya ma la daynaya khilaafkaaha isku mashquulinin war qof salaad ka tegay wanaag uma yaalo oo qof nebi maxamed gaalnimo ku idlaaqay wanaag uma yaalo oo khayr daraa u sugnaatay salaada ilaahay marka yaan la dayicin akhawaati fillaah salaada ilaahay ilaaliya oo gurigiina ku tukada oo waxa weeye ku dadaala salaada waxaa laga gaarayaa fadaaisheeda lama soo koobi karo nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis saxiixu inoogu caddeeyey ka warrama buu yihi saxaabada intuu weydiiyey ara'aytum low ana naharan bibaabi axadikum yaktasilu minhu kula yawmin khamsa maraat ka warrama buu yihi haddii idinka nin idinka mida gurigiisa iriddiisa uu webi marayo oo markaa maalin walba uu ku qubaysanayo shan jeer ma ku harayaa dushiisa ninkaa hal yabqaa min daranihi shay ay min wasakhihi wasak miyaa ninkaa ku haraysa shanta jeer dabaalanaya webigaa oo ku qubaysanaya markaasay yidhahdeen maya rasuulka ilaahi markaasuu nebigu wuxuu yidhi dalika mithlu salawaati alkhams yamxu allahu bihina alkhabaaya allihii subxaana qaadirkaa waxa uu ku baabi'iyaa oo ku hoobiyaa oo ku dhaqaa waxa weeye salaadaha waxa weeye dunuubtaa lagu dhaqaya dunuubtii aad gelaysay oo dhan ayaa waxa weye khada waxyaalihii khada ahaa oo ku dhacaysay maalintii oo dhan salaadaa lagaaga dhaqaya waa mukafiraatun limaa baynahunna ha id ijtanibat alkabaa'ir oo haddii kabaa'irta laga dheeraado salaadu waxay noqonaysaa mid waxa weeye dembi dhaaf iyo waxa weeye wanaag aad kala kulantid haddaba xadiidkaas oo saxiixa oo imaamu muslim iyo keyrkiiba warinayaan ayaa inoo cadaynaya waa muttafaqun caleyh ayaa inoo cadaynaya wanaagga iyo fadliga ay salaadu leedahay haddaba aynu ku dadaalno akhawaati fillaah inaynu la nimaadno salaada waa raxmad iyo wanaag adiga iyo allihii subxaana qaadirkaa idiin dhexeeya waxaa la rabaa inaad salaada ilaahay ku beridid oo waxa weeye xiriirkii idiin dhexeeye weeye adiga iyo allihii ku abuurtay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay ma min imri'in qof muslima ma jiro taxdiruhu salaatun maktuuba qof ay soo xaadirayso salaadii maktuubada ahayd oo waajibka ahayd soo xaadirayso oo xilligeedii soo gaaraya markaa waxa weeye fa yuxsinu waxa weeye hagaajinaya wudu'aha wa khushuucaha weesadeeda iyo khushuuceeda wa rukuucaha rukuucdeeda ilaa kaanat kafaaratun limaa qablaha dembi dhaaf wixii ka horreeyey min adunuubi dunuubtii maa lam yu'ta kabiira wixii kabiiraa iyadu toobad bay u baahan tahay laakiin dunuubta yaryar oo dhan waa lagaaga dhaqayaa imaamu muslim baa xadiidkaana warinaya xilli walba oo aad salaadii tukatid ood ku dadaashid wanaaggaa faraha badan baad la kulmaysaa okhti fillaah marka waa in lagu dadaalo in waxa weeye maaragtay salaadii aad la timaado haddaba axaadiidta iyo aahaarta ka sheekeynaysa fadliga salaadu ay leedahay iyo wanaageeda aad iyo aad bay u badan yihiin lamana soo koobi karo oo waxa weeye aad iyo aad bay u fara badan yihiin laakiin muhiimaddu waxa weeye qofku inuu salaadii ku dadaalo oo aad iyo aad uu salaada ugu dadaalo ayaa laga rabaa oo uuna marnaba dayicin salaada ilaahay laakiin waxaan ugu naseexaynayaa qof walba oo is islaama inay noqoto salaada aynu tukanaynaa calaa cilmin wa basiira inay noqoto salaadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo uu qofku ku dadaalo inuu salaadii barto waa inaan lagu tukanin akhawaati fillahi jahli ee waa in lagu tukadaa calaa cilmin waa inuu qofku ku dadaalaa maanta waxa weeye kutubtii oo dhan baa muyasar ah oo la fududeeyey cajiradaa lagu wada duubay meel walbaa la akriyey diyaar baa laga wada dhigay luuqad walbaa lagugu diyaariyey in lagu dadaala marka in salaadii la barto sidii nebigu u tukaday suu u yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli in loo tukado sidii nebigu u tukaday ayaa la rabaa lama raba in waxa weeye jahli iyo waxa weeye maaragtay iska tuko un dad baa tukadee lama rabo jayid ka warrama waktiga ma si wanaamse jayid jayid qodobka afraad waxa weeye qad tashhadu اljamaacata fi lmasjid gabadha muslimadda waxaa u banaan inay waajib waxa weye iyada waxaa u banaan laba arrimood inay masaajidka aado masaajidka kusoo tukato oo jamaacada masaajidka kusoo tukato waa u banaanta inay gurigeeda inay gurigeeda ku tukadana waa u banaan tahay laakiin ragga ilaa cududaar ma ahee waajib waxaa ku ah inay jamaacadaha ay kusoo tukadaan masaajidka salaada haddaba gabadha muslimadda ah maadaama iyada duruufi la xiriirto oo gurigii hawl badani ka haysato oo ilmihii iyo hawlo badan ay ku mashquulsan tahay oo gurigii diyaarinayso waxaa loo ogolaaday oo ilaahay rasuulku u ogolaadeen inay salaadaha gurigeeda ku tukato laakiin iyadoo loo ogolaaday haddana waxaa u bannaan iyada ikhtiyaarkeeda inay jamaacadana ka qayb gasho oo masaajidka ay kusoo tukato sidaa daraaddeed caaisha radi allahu canha waxay leedahay laqad kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yusallii alfajr salaada subax buu nebigu tujin jiray dadkoo tukan jiray fayashhadu macahu nisaa'un min almu'minaat gabdho muslimaada ayaa soo xaadiri jiray mutalacticaatin ay macnaha dharkooda fii muruudihina xijaabkooda ku duuduuban oo xijaaban ayaa soo xaadiri jiray oo aan la garanaynin matalan marka ay noqdaan oo ay laga baxa salaadii ay noqdaan lama garan jirin macnaha mugdiga hamay barka ay tahay lama garan jirin gabadhaasi midda ay tahay haddaba marka gabadha muslimadda xadiidka imaam bukhaari baa warinaya way u banaan tahay inay soo xaadirto masaajidka iyo jamaacada inay gurigeeda ku tukadana way u banaan tahay axaadiis badan bay baa ku soo arooreysa sidoo kale iyadana waxaa laga warinaya caaisha inay tiri kuna nisaau lmu'minaati yashhadna maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam salaata alfajri salaada subax ayay waxa weye nebiga la soo tukan jireen iyadoo weliba ay mugdi tahay oo markii ay noqdaan aan la garanaynin oo laa yacrifuhuna axadu min algalas galasku waa mugdiga aroorka oo hameenka intaan waagu si fiican u beryin xilliga noocaasa markaa ayay gabdhuhu soo bixi jireen oo salaada usoo bixi jireen haddaba gabadha muslimadda axaadiistaasi waxay u caddaynaysaa nebigu kuma waajibin inay jamaacada ka soo qayb gasho laakiin markii la yidhi salaadii xifdi gurigeeda ayay ku xifdiyeysaa oo gurigeeday ku tukanaysaa oo gurigeeda u khayr badan laakiin mararka qaarkoodna waa inay jamaacada ka qayb gashaa sida jumcaha oo kale waxa weeye xilliyada waxa weeye maaragtay salaadaha dadka muslimiinta isugu imaanayaan waa inay ka qayb gashaa ka qayb gashaa waayo sababtu waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood salaaduu geli jiray isaga oo doonaya inuu salaada dheereeyo siduu u yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam inii la adkhulu fi salaa salaada ayaan gelaya wa ana uriidu idaalataha anigoo doonaya inaan dheereeyo faasmacu waxaan maqlayaa bukaa'a asabiy ilmo yaroo ooyaya faatajawwazu markaasaan soo koobayaa soo gaabinayaa fii salaati salaadaydii mimaa aclamu ogaanta aan ogahay min shiddati waxa weeye wajdi ummihi min bukaa'ihi hooyadii ayaan ogahay dhibaatada ay helayso markii ilmaheedu ooyaan sidaa daraaddeed marka waxaa la rabaa imaamkuna inuu daa'iman markay dumar la tukanayaan inuu xaaladda la socdo oo fiiriyo oo haddii ilma ooyaan uu salaada soo koobo si hooyadii uu ugu faaruqiyo oo ay durba ilmihii u aamusiso waxaana loo baahan yahay inay aadaabta la barto oo hooyooyinku xadiidkan aad buu u baahan yihin inay fahmaan ilmaha booyinta in loo daaya ma habboona hadduu ilmuhu booyo ilmo yaroo sikiirana uu yahay laba sano iyo sanad iyo lix bilood ilmaha kor baad u qaadi kadha adiga oo tukanaya markaasaad hadhow dhulka dhigaysaa markaad rukuucaysid ama sujuudaysid arrimahaas oo dhan baa muhiim jiddan inaad baratid oo waxa weeye aada axkaamtaas aad iyo aada u baratid haddaba nebigu isagoo u naxariisanaya dumarkii oo uu og yahay inay la tukanayaan oo aad ugu naxariisanaya ayuu salaada soo gaabin jiray isagoo doonaya inuu durba ay waxa weeye gabadha muslimaddaa ay salaadii inta laga baxo ay aamusiso ilmihii waxaa loo baahan yahay marka arrimaha noocaasa inay gabadha muslimadaahi la timaado haddaba raggana waa laga nahayey oo waxaa laga nahayey inay masaajidka u diidaan hadday gabadhu dabacdo inay masaajidka aado lama ogolo in waxa weeye uu ninku u diido isagoo waxa weeye qiil raadsanaya oo waxa weeye maaragtay odhanaya fitan baan ka baqayaa ama waxa weye xaggaan ka baqayaa uma diidi karo waxa weye maaragtay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam laa tamnacuu nisaa'akum almasaajid masaajidda ha u diidinina dumarka wa buyuutuhunna khayrun lahunna gurigooda inay ku tukadaan ayaana u khayr badan haddaba marka inay gabadhu gurigeeda ku tukato ayaa u khayr badan xadiidku waa xadiid saxiixa imaam abu daawuud baa werinaya iyo kayrkiiba sida imaamu axmed iyo waana xadiid saxiixa oo sheikh albani ku saxiixinayo sunani abi daawuud haddaba markaa gabadha muslimadda ah gurigeeda u khayr badan laakiin ninku xaq umale inuu ka manciyo oo u diido haddii ay tiraahdo masaajidkan kusoo tukanayaa iyadaa xor ah oo uma diidi karo waana arrin mamnuuca inuu u diido oo nebigu amray ragga inayna u diidin oo axaadiis badan buu ku leeyahay ida ista'danat axadukum imra'atuhu ila almasjid falaa yamnachaa yuuna u diidin hadday masaajidka aadayso oo diin ka soo baranayso oo salaaddii soo tukanayso oo wanaag ay kala soo kulmayso looma diidi karo waana arrin mamnuuca in loo diido ikhwaani fillah wdhad galgal ya afre adin haye أو هاد عشر مسلم ولا مش عشر جنة عشر مش جنة عشر مكملة هنا إيه. جيد بارك الله فيكم آه in sha allah waxaynu maraynay xadiidka laa tamnacuu nisaakum lmasaajid masaajida ha u diidinina dumarkiina wa buyuutuhuna khayrun lahuna xadiidka o nir waa xadiis saxiixa imaamu abu daawud iyo axmed iyo ay wariyeen sheikh albanina saxiixiyey wuxuu ina tusayaa oo deliil waadixa u yahay inaan gabadho haddii ay masaajidka rabto inay aado una ninkeedu u diidi karin haddaba marka arrinta noocaasa ayay ragga saxaabi saxaabadii ridwaanullaahi calayhim saasay ahaayeen oo uma ay diidi jirin dumarkoodu markii ay rabaan masaajidda inay aadaan waxaa taarikhda lagu keenay gaba xaaskii uu qabay cabdullahi ibni cumar radi allahu canhu inay ka la soo xaadiri jirthay oo masaajidda imaan jirthay oo salaadaha imaan jirthay cumar ibni khadaabna oo waxa weye amiirulmu'miniin ahaa markaasaa waxaa lagu yiri miyaadan ogeyn cumar ibna khadaab inuu arrintaa dhibsanayo maad gurigeesaga tukata markaasa waxay tiri oo maxaa u diidaya inuu ii diido iga nahayiyo an yanhaani maa yamnachu maxaa u diidaya an yanhaani inuu iga nahayiyo markaasa waxaa lagu yihi waxaa u diidaya xadiidka nebiga laa tamnacuu imaaa allah masaajid allah masaajidda ilaahay ha u diidinina addoommada ilaahay oo dumarka ilaahay ha u diidinina haddaba markaa haddii marka ay waadix noqotay oo saxaabadii ridwaan ullahi calayhim markuu nebigu sidaa ku yiri ay inan u diidin ragga maanta jooga ma oran karaan dumarka masaajidda uma ogolin ma imaan karaan guriga ha joogeen inay maaragtay iyagoo wax deliishanaya ama oranaya markaa fitan baan ka baqaynaa ama xaggaan ka baqaynaa waxaasoo dhan wax saxiixa ma aha bal waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisa oo aan wax derbiga udhaxaynin oo ragg iyo dumarki isku jeedaan oo laba safoo isku xigan yihiin ayay haddana lagu wada tukanay gabdhaha muslimaadkaana imaanayeen oo ku tukanayo nebiga la tukanayeen oo ay ka qayb gelayeen waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam xataa waxa weeye jumcaha ama waxa weeye salaat alkusuuf ama waxa weeye salaat alciideyn iyadu waaba waajib sida inoo imaan doonta waa sharixi doonaa kulli markii la isugu dhawaaqo ayay ka soo wada qeybgelayeen sida ay werinayso maaragtay umu hishaam ayaa waxay leedahay xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam suuradda la yidhaahdo qaaf waxa aan ka bartay nebiga calayhi salaatu wasalaam afkiisa qaaf walqur'aani almajiid nebiga carabkiisaan ka xifdiyey salaada jumcaha ayuu ku khudbayn jiray oo waxa weeye khudbo walba wuu akrin jiray oo jumco ah inta badan markaasaan ka xifdiyey afkiisa soo celcelintii uu soo celcelinayey ayaan jumcihii ku xifdiyey marka jumcahay ka qayb geli jireen waana arrin u bannaan oo wanaagsan oo waxa weye laakiin aan waajib ku ahayn haddaba marka gabadha muslimaddaa inay salaadaha masaajida ka soo qayb gasho inay timaado iyadoo la imaanaysa aadaabtii loogu talagalay markay masaajidka soo aadayso ayaa la rabaa maxay tahay marka aadaabta laga rabo waa in ay markay masaajidka soo aadayso ay waxa weeye mutaxajibo tahay iyo markay meel walba aadaysaba waa inay xijaaban tahay oo waxa weeye xijaabkeediiyo mutakaamila ay qabtaa waa in waxa weeye ay aadaabtii la faray oo dhan la timaadaa sida axaadiista inoo imaan doonto aan ku caddayn doona xataa marka qiso dheer oo waxa weye xadiid aada u dheer waan soo koobeynaa oo halkan waxa weye shiiku keenay oo uu kaga sheekeynayo salaat lkusuuf oo waxa weeye asmaa ay ka qayb gashay oo ay ka sheekeynayso xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam markay qoraxdu madoobaatay baan ka qayb galay bay tiri ilaa aan daalay oo aan isiri ma iska fadhiisataa kabacdi markaasaan waxaan fiirinayey qof iga daciifsan oo iga liita markaasaan waxaan is oranayey oo qofkaanaada kaa liite adigu waxa weeye maxaad waxa weye maaragtay maad adkaysati waxaa kaloo dhacday xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam in saasoo kale waxa weeye salaatul jaamica inta la yidhi oo dadkeedan isku yimaadeen in waxa weeye maaragtay lasugu yimin masaajidkii oo markaa rag iyo dumarba ay yimaadeen oo kulli lasoo wada xaadiray markii lasoo wada xaadiray oo la wada yimid ayaa nebigii markaa wuxuu jeediyey khudbo dheer oo waxa weye uu mimbirka ka jeediyey markuu jeediyey khudbadii oo dadkii la hadlay sida ay werinayso faatima binti qays ayaa oo muhaajirad ahayd ayaa waxay leedahay dadkii baa buuqay marka markay dadkii buuqeen oo waxa weye ay dadkii buuqeen oo waxa weeye salaadii la tukado oo khudbeeye nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaan markaas nebiga aqwaashiisii wax ka mida ayaan garan waayey bay ti oo i dhaafay markaasaan waxa weeye weydiiyey nin aad iigu dhowaa oo idhi nebiga calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi markaasuu ii sheegay inuu nebigu yidhi qabuuraha ayaa la isku imtixaani doonaa oo fitan baa dhici doona marka u fiirso ilaa xadka la isku jiro in waxa weeye ay ninkii iyo naagtii masaajidka ku wada tukanayey su-aal isweydiinayaan haddaba marka intaasoo dhan waxaa ka muhiima oo waxa weye aada iyo aada muhiim u ah gabadha muslimadda iyo ninka muslimkaa markii ay qalbigoodu saafi yahay oo diintoodu ay wanaagsan tahay waxa weeye wax walba oo xumaanana ay ka dheeraanayaan waxaa imaanaysa markaa inay ilaahay ka baqaan marka dadka qaar baa waxay is odhan karaan oo deliishan karaan oo odhanayaan fitan baa jira dhibaataa jirta waxa weeye dumarka masaajidka uma ogolin gurigooda ay iska joogeen fitan kastoo jira iyo dhibaato kastoo jirta waxa weeye mar haddii waxa weeye wanaag la helayo oo khayr la helayo oo gabadhi u baahan tahay wacdi iyo wanaag iyo inay diinteeda barato inay masaajidka timaadaa waa muhiim jiddan xadiid xasana ayaa waxaa ku sugnaaday oo imaamu axmed uu warinayo sheekh albani raximahullah uu xasan kaga dhigayo fi silsilati axaadiis saxiixa waxa weeye raqamka sagaal boqol oo xasana ayaa waxaa sugnaatay sida uu warinayo waail alkindiy ayaa wuxuu yihi gabar baa jirtay xilligii waxa weye nebiga calayhi salaatu wasalaam salaad subaxdaa la soo aaday dadkii markaasay salaaddii subax soo aaday salaaddii subax markay soo aaday waa hameynbar waa mugdi layr ma jiro iyadoo marka dariiq soo maraysa oo keligeeda ayaa nin arkay ninkii baa marka gabadhii faraxumeeyey oo qabsaday gabadhii markaa way qaylisay nin kale oo meesha marayey ayay waxa weeye weydiisatay inuu inuu caawiyo war ninkaan iga gargaar batay oo kaalay caawiyo way qaylisay ninkii baa marka kusoo leexday markuu ninkii kusoo leexday ayuu kii cararay oo intuu ka booday ayuu cararay markuu cararay marka ayuu cayri cayrsaday markaa oo wuxuu isiri ninku yuu fakana qabo niman kaloo dhowraa meeshii soo maray gabadhiioo boodeysa maxaa kugu dhacay saasa igu dhacday halkaas u cararay iyagiina waa ka daba ordeen markaa iyagii marka meeshii waa mugdi ninkii hore laba luuq buu ka disay masaajidkuu galay buu toos u galay ninkii kale oo sii ordayey oo cayrsanayey ayaa kuwii dambe inta ka daba tageen isagii soo qabteen markaasuu war anigu ma ihi ninkii gabadha xumeeye ninkay u gargaarayey baan ahay oo ninkaan rabay inaan soo qabto maya baa la yidhi annagu nin kale uma jeedne adaan ku haynaaye soo bax isagii iyadiiba u keeneen a ninkaas maya ha waa isagii bay tiri marka ile ma kala garanayso waa mugdiye nebigii baa loo keenay calayhi salaatu wassalaam markii nebigii loo keenay ayuu wuxuu yihi ninkii rasuulka ilaahay anigu gabadhaan ma xumaynin mana fara xumaynin ee waxa weeye iyadaanba u gargaarayey laakiin ninkii kale waa cararay markaasay waxay tihi waa beentiisa rasuulka ilaahay isagaa ifara xumeeyey markaasuu nebigu wuxuu yihi calayhi salatu salam nimankiina waxay yihahdeen annagu isagaan soo qabana ninkaanu ordayo aragnay isagaa soo qabanay nebigu wuxuu amray markaa in la rajmiyo ninkii oo la dilo markii la amray oo ninkii la rajmin lahaa ila zinu galay gabadh islaamiyeed buu qabsaday oo ka zinaysa ayaa waxaa hadlay ninkii hore oo arrinta sameeyey oo masaajidka dhex fadhiya ha rajminin uu yihi rasuulka ilaahay ninka arrinta sameeye waa aniga ninkaanna miskiinkaa waa beri oo dembi male aniga ayaa arrintaas sameeyey ee kollay haddii qof la rajminayo aniga ha la rajmiy waa nin iimaan labuu ahaa laakiin macsi ku dhacay oo shaydaan ka qaalib noqday bes markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi gabadhiina waa sabir siiyey oo wanaag buu yihi oo iska sabir buu yihi dembi dhaaf iska cafi ninkaan kii dulmiga laga galay oo waxa weye maaragtay wax caawinayo khatarta galayna isagiina wuxuu yihi maaragtay iska sabir ninkii kalena nebigu ma rajmin oo waxa uu yihi faraha laga qaaday cumar ibna khadaab baa wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa rajmisi maadaama uu qirtay markaasuu yihi la liannahu qad taaba ila allahi tawbatan law taabahaa ahlu lmadiina laqubila minhum ay macnaha waa toobad keenay ninkan naftiisii buu dhiigay marka maadaama uu toobad keenay culimmadu waxay leeyihiin haddii qofku dembi uu galo isaga iyo ilaahay ka dhexeeya dembigaa uu ka toobad keeno inta aan lasoo qaban oo maxkamadda lasoo taagin ee isagu toobad keeno waxa weeye alihii subxaana qaadirkaa iska cafin waa la cafiyaya waayo marka xadiidkaani daliil wuxuu u yahay qofka haddii uu sino ku dhaco oo markaa toobad keeno inta aan lasoo qaban isagu toobad keeno inay markaas xadkii uu ka dhacayo oo waxa weye maaragtay la cafiyayo calaa kulli xaal macal shaahidku waxa weye xadiidka uu keenay shiiku inaynan cududaar u noqonaynin iyo qiil in la yidhaahdo xumaan baa dhacaysa fitan baa dhacaya ee dumarka masaajidka loo diido arrintaas saxiix maaha waa in dumarka masaajida loo ogolaadaa waana inay ka qayb galaan allihii subxaana qaadirkaana ay raggu ka cabsadaan oo arrintaas aynan isku dayin waayo dumarka suuqaba waa loo ogol yahay meel walbay marayaan meel walbay soconayaan in masaajida loo diido ma habboona bal waa in diinta la baraa oo ay masaajida tagaan oo diinta ilaahay ay bartaan kana qayb galaan waxa weeye wacdiga iyo wanaagga ka socda waxa weeye masaajida way waxaa kaloo dhici jirtay nebiga calayhi salaatu salaam xilligiisii inay dumarku masaajida kasoo qayb geli jireen oo waxa weeye laba saf oo isku xiga layahay raggii iyo dumarkii markaasaa waxaa la amri jiray raggu inaynan kicin ilaa dumarku ay kacaan horta tagaan marka markii masaajidka uu nebigu salaamu calaykum yidhaahdo dumarku ayaa kici jiray oo horey ka bixi jiray kabacdina markaa ragguna bixi jireen sida imaam albukhaari ay warinayaan sidoo kale waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah salaadii nebigaoo ku jira calayhi salaatu wassalaam ayaa waxa weeye raggiisa cabiyeen intuu nebiga xa- waxbay dareemeen way isa cabiyeen marka macnaha sahwi iyo waxbaa dhacay markaasuu hadhow nebigu wuxuu yihi inama tasdiiqu linnisaa haddii arrin aydila soo gudboonaato idinkoo salaada ku jira subxaana allah dhahaya ha sacabinina dumarka ayaa sacabinta iska leh ee ma habboona oo lama rabanin inuu sacabiyo macalasafi shadiid hadda waxa weye raggii baa sacabin maara looga la-ay meel walba waa sacabinaya hala dhalinyara markii la yidhaahdo raggii oo iska sacabiyey baad arkaysaa waa arrin aada iyo aad aan u habboonayn oo xun weeye ragga dumarka ayaa iskale sacabinta raggu waxa weeye looma baana inay sacabiyaan bal waxaa dhici jirtay xilligii saxaabadoo kale ama xilligii dambe markii muslimiintii bateen in masaajidka qeybta dumarkao dhintay buuxsanto oo raggii ay horay jiraan hadhow markaa markii salaadii la galo masaajidkiina buuxsamo dumarkii qeybtoodii wixiina buuxsanaan meelay soo maraan inta raggii waayaan gadaal ka yimid inay dumarka gadaalkooda ku tukan jireen imaamu maalik baa la weydiiyey arrintaas markaasuu yihi salaatuhum saxiixa laa ba'sa biha mar hadday cududaar noqotay oo dani ku kaliftay haddaba khulaasadu waxa weeye gabadha muslimada waa loo ogol yahay inay masaajidka u baxdo laakiin biadab aadaab baa laga rabaa waa inay soo xijaabataa waa inay catarka iska ilaalisaa oo waxa weeye aynan catar iyo barafuun iyo wixii lamida aynan soo isticmaalin waa inay aad iyo aad isheeda u raaricisaa oo aynan marnaba waxa weeye fitan dhicin oo waxa weeye aynan fidnayn ummadda ilaahay xilligii cumar cabdullahi ibni cumar ayaa xadiidkan markuu weriyey laa tamnacu nisaaa min alkhuruuji ila almasaajid weliba hameen ah bilail ayaa wiil cabdullahi ibni cumar dhalay wuxuu yihi wallahi waa u diideyna waayo sababtu waxa weeye dee waxay ka dhiganayaan maaragtay qiil markaasuu intuu ku xanaaqay oo canaantu wuxuu ku yihi waxaan kuleeyahay qaala rasuulu llah wa taqulu markaasaad waxaad odhanaysaa laa nadacuhunna uma ogolaanayno aad buu ugu xanaaqay oo cabdullahi ibni cumar aad iyo aad u canaantay wiilkii waayo saxaabada aadaabtooda waxay ahayd wax walba waxaa kala weynaa qowlka nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo qowlka ilaahay marnaba kama ay hor imaan jirin oo waxa weeye way u hoggaansami jireen haddaba marka haddii ay saa tahay gabadha waxaa laga rabaa inay masaajidka timaado inay diinteedana ku dhaqanto inaynan marnaba ay waxa weeye diinteeda ku cayaarin fitankoo dhanna ay ka dheeraato wallahu aclam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين أنت أيام كسو كوبينا هذه ربي إنه عاوة إن شاء الله تبارك وتعالى ولنا وفي صعدة درسك طيبة لمن إن شاء الله تبارك وتعالى جيد